Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Tani Jowhar ayaa ku midoobay barnaamijka wacyigelinta caafimaadka ee danyarta iyo barakacayaasha kaasi oo ay ka sameeyeen tuulada Banaaneey ee duleedka magaalada Tani Jowhar. Wacyigelinta bulshada loo sameynayay ayaa ku saabsanayd ka hortagga cudurrada faafa, waxbarashada ubadka, iyo ilaalinta horumarinta nadaafadda. Waxaana bulshada ku dhaqan tuulada Banaaneey ee ardayda wacyigelintu ay ugu tageen ay ka codsadeen in ay ka taageeraan dawooyinka caafimaadka ee looga hortago cudurrada faafa. Qaar ka mid ah ardayda wacyigelinta ka qayb gashay ayaa Radio Isnaa kaga warbixisay qaabka ay u saameeyeen iyaga oo tilmaamay in ay sii wadi doonaan garab istaagga ay u sameynayaan bulshada.
magacayga waa caysha cabdiqaadir axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool gobolka shabeellada dhexe khaasatan jowhar waxaa dhigtaa waxaa socdaa iskuulka raj educational academy oo lagu barta caafimaadka culumta caafimaadka iyo waxyaalo hoos imaado lamid eh waxaa ka mid nahay dafcadda hadda ka baxayso iskuulka waxaa maxaa lahay waxaa sameynay wacyigelin ku saabsan caafimaadka sida looga hortago cudurada iyo maxaa lahay wacyigelin ku saabsan caafimaadka caafimaadka soo waxaa ka sameynay jowhar dhexdiisa ka sameynay tuulo kaaman ku yaala jowhar dhexdiisa ka sameynay kadib waa soo ogaanay baahiyaha ay qabaan kadib waa sii baxnay waxaa aadnay maxaa lalahay tuulo kamid ah tuulooyinka jowhar ku yaalo baahiyahooda ayakana waa inoo soo sheegeen baahiyaha gaarka ay qabaan waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin isbitaalo isbitaallo ay u baahan yihiin sidoo kaleente ay mar walba sanad walba qorxeed shumbiyood ilmaha ugu dhimanayaan wax isbitaal ee meesha ay ku oolin xitaa farmashiya ay ku oolina noo sheegeen sidoo kaleente waxay ka cawadeen maxaa lalahay inay helaan daawooyin ku saabsan ka hortaga caafimaadka sida caruurta caruurta yaryar oo daawooyin ay u baahan yihiin anagana maxaa lahay ardayaanahay ardayda arday intay sameyn kartaa u sameyneynaa kahortag wax walba ay u baahan yihiin oo anaga sameyn karno waa u sameyneynaa sidoo kaleente anaga ka arday ahaana iska aruurini ardaydeena isxilqaanay sidaas anaga u caawineyna ardaydeena ka caawinaya sidoo kale waxaa ugu baaqaya hay-adaha qaabilsan caafimaadka inay ilgaara u lahaadaan tuulooyinka ku yaala oo hoos imaada gobolka shabeellaha dhexe khaasatan jowar inay ilgaara ay ku sameeyaan ay u keenaan daawooyin isbitaalana ay ugu furaan sida caafimaadka sida caafimaad u helaan sidoo kaleente waxaa ugu baaqayaa maamul goboleedka hirshabeelle in ay caafimaadka ay ku dadaalaan dadkaas ayaka maxaa lahay mas-uuliyadooda ayaka dushka saaran tahay inay ilgaar ay u dayaanaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga sacdiya anus cabdulaahi kana mid ah ardayda macadka rajo waxaa maalmaha howl booqasho iyo wacyigelin ah u jirnay tuulooyin oo jowhar hoos yimaado sidoo kale jowhar dhexdiisa waa ka sameyn wacyigelintaas waxaa ka mid ah kaamamka oo ku yaala horseed shalay a udambeysa waxaa jirnay tuulo oo jowhar hoos timaado oo lagu magacaabo banaane tuulooyinkaasa qiimeen iyo waxyaabo badan aan kasoo sameyneyn maasha allah waa booqani wax walba oo ay u baahan yihiin waa soo aragna meel walba ay dhibaato ka haysatan waa soo aragna marka insha allah waxaa rajeyneynaa tuuladaas inaan wax u qaba doona ardayda macadka rajisaa unahay biidnillaahi insha allah tuulooyinkaas waxay kale ka cawaadeen boqolkiiba sagaashan iyo shan isbitaal la-aan iyo daawooyin dhanka oo shuunbiyoodka iyo every meel walba ay ku imaato insha allah waxaa ilaahay ka baryaynaa baahiyaalkaas inaa oo yani ay noo soo sheegteen inaa falcelin aan ka bixi doono saa unaa bahda rajo insha allah mahadsanta lacagta isugu darna khaasatan saa unahay ardayda oo yani macadka rajo anaga dhalinyaro ahaana waxa u sameynaa saa unahay bahda rajo ardayda rajo marka insha allah waxaa rajeyneynaa booqashada ashal ku tagna falcelin inaan samey doono anaga hay-ad mani laakiin arday isu xilqaantiyaanaha insha allah wax walbani biidnillah way dhammaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa fadxi maxamed axmed ka socoto macadka rajo waxaan ka mid ahay ardayda dhigato macadka rajo khaasatan qaybta caafimaadka macadka rajo waxaan ka bartaa caafimaad maalmahan dambe waxaa inoo socday baraatikaalo aan ku qaadanayno magaalada jowhar dhexdeeda waxaan aadnaa tuulooyin hoos yimaado magaalada jowhar shalaytoole waxaan jirnay tuulada lagu magacaabo banaaney waxayna hoos timaadaa magaalada jowhar dadka ku nool tuulooyinka tuuladaas banaaney waxay ka cawaanaayeen baahiyaal gaara khaasatan waxaa u badneed caafimaad daro inaysan haysanin goobo caafimaad meelaha sida hooyooyinka iyo dhalaanka ay ku dhalaan inaysan haysanin walo anagana aanan awoodin oo arday aan ahay insha allah wax isku dayaynaa inaan ka falcelino baahiyaadkooda arday aan ahay anaga arday dhexdeeda aan is xilsaareyno waan ka falcelin doonaa insha allah waxaan kaleetoo booqanay maalin dhexdaas kaam ku yaala magaalada jowhar ayagana waxaan kasoo aragnay baahiyaal kala duduwan insha allah ayadana waan ka falcelin doonaa waxaan nahay arday isxilqaantay ayada dhexdooda lacagaadka iyo waxa yacni dadka ay u baahan yihin waxa ugu sameynayeen anaga isxilsaarna anagaan dhiibanayn maaha markii ugu horeysay oo ay sameeyaan arday wacyigelinta la xiriirta arrimaha caafimaadka cinkani oo kale ah